cawaysin wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka cawayska washington waxaad ku maqli doontaan dad la yidhi xataa haddii ay dhintaan iyagoo laba carruuro leh waxaa laga yaabaa in sannad walba ilmo u dhasho iyagoo sii muutan oo aan xataa dunidaba joogin la yaab waxaa kale oo aad maqli doontaan dad aaminsan haddii ay gabadhu xagga dambe jalleecdo inay dhagax noqonayso oo waaba weligaaba qoorta toosi oo haddaymoon waa caawo iyo cawaysta weligaa ma maqashay nin dhintay oo haddana weli carruuri u dhalanayso sidoo kale ka waran haddii lagu yidhaa dib ha u jeesan haddii kale waxaad noqonaysaa dhagax waan ogahay inaad isweydiinaysaan sida ay arrimahaasi suuragal u yihiin laakiin sheekooyinkaasi iyo kuwo kaloo xiisa badaniba waxay ka mid yihiin dhaqamada ka dhaca qaaraddan afrika oo ku salaysan dhaqamada kala gedisan ee ay leeyihiin in ka badan saddex kun oo qowmiyadood oo ku nool afrika waxaase arrimahaasi u kuurgalay islamarkaana isku soo ururiyey naasir maxamed cali oo shahaadada mastarka ku diyaariyey cilmiga siyaasadda iyo diblomaasiyadda waxaanu sheekooyinkaasi kala gedisan uga warramay waryaheenna ismaaciil xuseen farjar ismaaciil qaaradan afrig waxa weeyaan qaarad ay ku nool yihiin ku dhowaad hal bilyan oo ruux qaaradan afrika waxaa lagu qiyaasaa qowmiyaha kala duwan ee ku nool ilaa iyo saddex kun oo qowmiyadood saddexdaa kun oo qowmiyadood waxay ku kala hadlaan ilaa laba laba kun oo laxjadood ama luqadood oo kala duwan sida ay u kala duwan yihiin xagga muxuu ahaye luqadaha iyo xagga laxjada ayay dhaqankana u kala duwan yihiin soddonka saddexdaa kun oo qowmiyadood ku nool qaaradan africa tusaale ahaan oo kale haddii aynu bariga africa oo kale soo qaadano qowmiyada la idhaahdo masayga ee ku nool wadanka kenya xilliga guurka oo kale inanta marka laga guursado qoys inanta aadaheedaa la dardaarmaya dardaarankaasna waa macno duca oo kale macnaha maalin ducaa baa laisugu imanaya marka inanta uu rabo inu inankii guursado uu kaxaysto gurigiisi la tago waxaa aadaheedaa inanta markaa goobjoog ahaanaya inanta marka inanka raacaasa lagu daraya kadib odayga wuxuu sameynaya inanta madaxuu u salaaxaya dee macno waalidoo kale oad garan kartaa ayada oo si aanba bixinaya inankiisi usii ducaynaya haye
mar marka uu odaga intaa sameeya inanta uu duceeyey madaxa u salaaxa inanta ninkii guursaday ee lagu daray ayay raacasaa kadib saasay reerkooda kaga tegsaa waxa aada la yaab u ah oo waxa aada loola yaabaa inanta marka ay raacdo inankaasi lagu daray ee gurigooda cusbaa kusii socotay reerkii guursaday inantaasi dib ma soo eegayso dib uma soo jeesan karto inanta dib ma soo eegayso dib uma soo jeesan karto macnaha ku jiraan waxa weeyaan ay aaminsan yihiin qowmiyadaas inanta haddii ay dib soo egto oo kale waxay aamintaa inay dhagax noqonayso marka markaad dib ma soo jillaacayso horun bay usii soconaysaa horey waana usii socotaa qofka hadduu dib soo eego guurkii wuu khalkhalayaa guurkii ha iyaduna aaminsanaantaa inay dhagax noqon dhagax noqonayso oo kale marka waa macno xabaar oo kale haddii xagga dambe soo egto waan gartay
haddii aynu ka gudubno qomiyadaas oo kale aynu south sudan oo kala tagno maxaahaye gobolkan hadda ka go-ay jamhuuriyaddii hore ee suudaan qowmiyad ka mid a qowmiyadaha ku nool south suudaan oo niweerka qowmiyadda la yidhaahdo horta ninku wuxuu guursan karaa marka uu heli karo labaatan amaba afartan sac oo uu u bixiyo muxuu ahaye kheerka uu ninka ka guursanayo waa yaradkii miya ayuu waa macno yarad oo kale ha waa labaatan sac amaba afartan sac oo haysta uu guursado marka uu intaa helo oo kale ee inantii la siiyo guurkaasi waxa uu dhammaystirmayaa marka uu wiil u dhashaa marka ay laba wiil u dhashaan laba carruur ay u dhashaan waxa aada wax loola yaaba ah inantaasi haddii ay hal wiil oo qudha dhasho ninkaasi wuxuu wuxuu codsanaya inuu inanta furo oo uu dee kala tagaan ayuu codsanayaa waayo guurkii muu dhamaystirmino sharti waxa uu dee laba carruura ay ay ay dhasho haddii markaa ay inantaasi ay labada wiil dheli labada carruura dheli weydo wuxuu codsanayaa inay kala tagaan kadib marka ay kala tagaan waxay codsanaa in lo-diisii loo soo celiyo uu daayaradka u bixiyo ama uu ilmihii qaato ma wax u shardi ah gabadha markuu ninkaasi guursanayo laba caruura in- ama laba wiil inay u dhasho oo isku xiga may laba wiil maaha waa laba caruura inay ma- inay dhasho waan gar marka waxaan ka wadnaa marka ay laba caruura dhasho ayuu guurkoodii complete noqonaya ayuu dee noqonaya guur istaagay oo dhamaystirmay waa arrin inta ka horeysa haddii ay gabadhaas aana waxba dhalin oo kale ama ha- hal caruura dhasho guurkii ma dhamaystirmay ka dhigan tahay wa- waa celis xoolihii markaasi haddii ha markaa haddii ay wiil labaad ilmo labaad baliyeedo xoolihii waa celis iyaduna waa la furo haddii markaasi uu ninkaasi dhinto oo kale gabadhaas oo matalan oo kale laba caruuro dhashay uu ninku dhinto sida caadiga ah waxa dumaaliga walaalkeed laakiin waxay kaga duwan yihiin oo dhaqamadeenan kale ay kaga duwanaanayaan caruurta ka dhalatay dumaashaasi uu dumaalay waxaa loola dhaqmayaa inay yihiin caruurta ninkii dhintay oo ninkii dhintay baa lagu abtirinayaa
ha xisaabta ninka dhintay ku qoranaysa oo isagoo dhintay wax sii dhaldhalaya
ha xisaabta ha xaggaasu raacaya muxuu ahaye caruurtu ay raacaysaa hay hay waaba arrin cajiibe in waxaad jirta oo kale haddii iminka soo jeeda ninkaas kaga tagno matalan oo kale wadanka la yidhaahdo congo oo kale gobol ka mid oo kabinda la yidhaahdo gobolkaasi waxaa degan qoomiyadda kabindaha la yidhaahdo inanta marka la guursado hooyadeed waxay raacaysaa dhowr muxuu ahaye waa kan weelkii waxaa la raaciyo muxuu ahaye dee sida diiqada oo kale la raaciyo hablaha marka la guursado laakiin qoomiyaddan waxay raacinaysaa inanta hooyadeed faras daboolo dabooladaasi marka waxaa ku qoran muxuu ahaye hadallo ama maahmaaho ka turjumaya nolosha ruuxa uu markaasi ku jiro haye tusaale ahaan oo kale marka markaa inantaasi haddii ay isku dhacaan ninka odayga u ah oo kale amaba ay dareentay inaanu sidii ay rabtay aanu ula noolaanayn weelka ay wax ugu soo riday waxay kusoo daboolaysaa dabool ka mida dabooladii oo ka turjumaya xaaladaasi ay markaasi ku jiraan macnaa wixii ishayn had- hadday ishayeen hadday ishayeen maahmaah ama hadal ka Haa.
hadlaya ishayntii maahma ha ayay ku maahmaaha daboolkii ku qorayd oo ka turjumaysa laakiin dareenka iyadii ninka ka dhexeeya ayay kusoo ridaysaa ayay ku daboolaysaa hay hay oo faydha iga garow Mm.
haye qowmiyad waxaa jirta filani la yidhaahdo oo iyaduna ku nool toddoba wadan oo afrika ah laga bilaabo sudan mali jad niger nigeria ilaa iyo guinea oo ku taala galbeedka afrika qowmiyadda fulaniga oo sida soomaalida dad xoolo dhaqato ah waxyaala waxaa jira dhaqankooda ku jira waxaa ka mid ah waxyaalaha dhaqankooda ku jira in gabadhu ninkeeda aanay igu yeeri karin magaciisa ee ay dee siyaaro kale magacyo kala duwan oo kale oo matalan muujinaya dareenka labadooda ka dhexeeya ay ugu yeedho halkaa igu celorta In halkaa igu cel- maxaa- maxaa tidhi macnaa uguma yeeri karto odaygeeda uguma yeeri karto magaciisa oo matalan oo kale haddii dee axmed oo kale la yidhaahdo axmedow ma odhan karto waa inay macno kale oo oo asluub oo ka turjumaya iyaga dee muxuu ahaye dareenka iyo xiriirka ka dhexeeya oo kale ay adeegsato ay macnaha een si kale u dhigto laakiin exactly magaciisa uguma yeeri karto macnaha haddii xaaji axmed loo axmed haddii la yidhaahdo axmed xaaji axmed haddii la yidhahdo ma odhan karto Ah, xaaji haddii- axmeyow laakiin waxay odhan kartaa xaaji oo kale
exactly ha iyagu wax ka turjumaya muxuu ahaye xiriirka iyaga ka dhexeeya laakiin magaciisa rasmiga ahaa ee isagu lahaa uguma yeeri karto walan dunida nin noolo maxaa Mm.
aragti ku laaban haye
waa la yaab adduunkani taad maqashaaba tii kale ka sii daran bal haatanna aynu eegno qaybtii halabuurka iyo heesaha iyo qaybtii labaad ee waraysigii fanaanadda kaltuunbacado aan idinku wareejiyo waryahayaga cabdixakiin maxamuud shirwax oo waraysigaasi kaltuunbacado kula yeeshay magaalada hargeysa n eh, sugaantaada kala duwan n eh, bal haddaynu heesaha qaybo ka mida eegno n dhinaca qaaciga ka war adiga see sutiin horta qaacigu waa wax ee, dhaqankeennii ah aadna waan u jecelahay oo maanta heeska qaaci lagu tumo miisig iyo qaaci anigu qaacigaan dooran lahaa laakiin nasiib ee, nasiib darra horta anigu waqti inaan qaaci qabto weli waqti uma helin mar hore way jirtay markii aan eh, kooxda afarta maaris ee jabuuti aan joogay album aan soo saaray uu jiray mar hore ah laakiin de markaan jabuuti kaga imiday hadda albumkii meel uu ku sugan yahay ma aqaano laakiin waqtiyadan aan dibadaha u soo baxay ama xiliyadan dambe waqti umaan helin inaan qaaci duubo laakiin insha allah waan ku tala jiraa inaan soo saaro aadamuhu intooda badan waa kala nooc carabta waxay tidhahdaa annaasu kalmacaadin qofba nolosha dhinac buu kaga sugan yahay dabeecad gaaru leeyahay dhaqan gaaru leeyahay waaye gaaru leeyahay hees ka mida waxaa jirta heesahaaga oo si weyn waayaha uga hadlaysa islamarkaana magaceeda la ydhaahdo caashiqaha siiden la ydhaahdo oo islamarkaana tidhahdaa faruhuba sidoodaba ma sidno xubnuhu way kala sarreeyaan bal ka war heestaas
waxaa weyaan heeskaasi horta dad dadweyne fara badan ayaa aada u codsada oo aada u jecel anigu heeskaa waxa weyaan horta waan jeclaha isaga qudhadiisa laakiin waxa uu ka hadlayaa hees jacayl ah waa jacayl laba qof ay ku dardaaraysa ay leedahay farahuba sidooda ma sino xubnuhu way kala sarreeyaan anna sabanka maanta inaan inan rag kula simo suuroobi weydee waxa weeyaan gabadh dabcan wiil aad wiil jecel ayay ka turjumaysaa
heestaasi dabcan laftarkeeda markaad muuqaal ahaan u eegto kaltuun xasan aad baa loogu talax tegay adig laftarkaaga waxaad u jilaysaa si aad u qiiro leh adigoo kaltuuno telefoon ku hadlaysa iyo weliba videogiyo dhinacya lagaga qabanayo dareenka rasmiga ee muujinaysa culayskala intaa laga muxiye dabcan waxa weyaan wixii aad qabanaysaba inaad sidiisa u qabato dareen ahaanna ay dee waxaad ummadda ka dhaadhicinayso waa inaad horta kaa muuqato haddaad maanta wanaag u sheegayso bulshada waa inaad adigu wixii adigu horta wanaagga iska bilowdaa haddaad jacayl aad maaragtay aad u sheegayso waa inaad tustaa jacaylku siduu ahaa tii oo la dhegaysanaya haddana aragguna wuu kasii wanaagsan yahay inaa maaragtay loo arko xaqiiqada waa hagaag haddii aynu geesta kala eegno muddooyinka dambe marka la ydhaahdo qofka waxa uu ku suuraynayaa qofka kale heerka uu ka taagan yahay qiimo ahaan waayaha uu ka taagan yahay halkuu miisaan ka taaganya waa halka ugu dambaysa qofku sheego waxaa jirta hees ka mid a heesahaaga iyo sugaantaada aadka u kala duwan oo ka hadasha iyada laftarkeedu qof qof jecel iyo weliba heerka uu ka taagan yahay heeska magaceeda la ydhaahdo qudhaadila wadaagtaa balqabsoo qof igu qarsoonoo aan muuqanayno qayb iga mid ah ayaa tahay waaba qof kula midaba qofkaasi wuxuu noqday qof qof naftaada ka midan kugu qarsoonba miya heeskaasi haddii aan inta qalcadda horeyso aan soo qabto waxaa weeyaan heeskaasi waxaa horta coriyey abwaan aan aada u jeclahay oo abwaanadu iskuma jiraan abwaan anigu ahaan aan aada uga dambeeyo waa cabdixakiin amare oo ku sugan u k waxa aan leeahay isaga salaan gaara ayaan halkaa kusoo marinayaa waanad mahadsan tahay heeskaa isaga ayaa midhaha iyo laxankaba coriyey miisigana waxaa tumaya mustafa dafle ayaa tumaya heeska haddii aan bal qalcadda horeysa aan waxoogaa uga qaado waxaa weeyaan heeskaasi qof hadduu qof beerkiyo maankiyo qalbiga hoy uga qayda laabto nafta uu la qaybsado adiga adigan qormiyo aqal qasnadaha halbowlaha kashka kaaga qubiyoon kugu qaati hanaqe
aad iyo aad codkeeda dahabiga waayahay kaltuun inabtigayo qambadano adaneefka hayhaye
inaad heesta adi qudhadaada odu dhowdahayba heeskaas alamdhe waxa weeyaan dabcan waa hees dhaqana oo jiray laakiin anigu waxa aan isku daya inaan ereyada aan jacayl ku bedelo waxaana ereyadaas io coriyey ee maxamed cadaani oo ku sugan hadda magaalada hargeysa isagana salaan baan u dirayaa heeskaas ila dhegeysta
reebo mahad